shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii lasoo maray weli samir madaayine dulqaad baa u daris
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii daryinkii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
shuushkeennuna waa shafeeculaahyo shimbirtii nabade shalay tabuubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabade shalay tabuubtay shuuta u soo deg
ilaahay mahaddiis weeye inaad idinkoo wakhti dheer kadib dalkiinnii ama waalidkiin ama ehladiinnii ama deegaamadiinnii ka maqnaa in si nabad ah dadaal la sameeyey annaga markaan maqalnay inaad ku xidhan tihiin gadaarib iyo dunqula halkan waxaa laga diray ninkaad aragteen axmed sudaani sihayaha ayaan ka dirnay masar buu maray halkaasuu ka soo galay bort sudan si uu mas-uulkii saxiixayey oo laydinku wareejinayey uu u noqdo dadaalkaasaa la mareejiyey kadibna digadhadiinnii i o m iyo european unionka xaafiiska madaxweynaha gobolka banaadir kulli waa la iskaashaday hay-adda hadda loo socdo n c r i sidaasaa ku timaadeen dadaalkaas xooggan ayaad ku timaadeen meeshii muddada dheer aada u socoteen oo caagadaha aad ku gudubteen baad daqiiqado shalaad soo baxdeen shalaad timaadeen haddana maanta dalkiinni baad joogtiin marka soo dhowaada marka koowaad waa barnaamij aada khatar u ah oo riski ah duruufta iyo dhallinyarada waxyaalaha keeni karaa waa la dareemi karaa laakiin runtii hadda wixii oo dhan dhulkii loo hijroonayey na hadda mustaqbal tiro badan ma yaal kan la sii marayana khatartiisa waad aragteen wax noo dhaama marka dhulkeena inaan ka shaqaysanno waad aragteen dhallinyaraa shaqaysanaysay baddaan ilaahayna siiye waa laga shaqaysan karaa birigaa laga shaqaysan karaa si xoraha loo shaqaysan karaa ciidanka qalabka sidaa lagu biiri karaa maamulada dowlad goboleedyada laga shaqayn karaa shaqo qofkii raba ilaa xad brofession wax u abuuran yihiin wax wuu heli karaa laakiin naftaada ma heli kartid naftaada in la qaado si fudud lagu qaado naftaada qof kula mida inuu ka beec mushtiro oo aada badeeco noqotid sida bariiska iyo baasadoo kale loo kala gadanayo kale qof addoonsi isagu isgelinaya adduunkii waa ka soo gudbay karaamada bini aadamkana kuma fiicnaba marka waxaan ku talinaynaa wixii la soo arkay inaan dib lagu noqon oon dhihin waxbaa iga qabyaha taas waa ku talinaynaa waxaan kaloo dhiirigelinaynaa dhallinyara xooggaas la bixiyey waxbuu noo gooyaaye duruufta aan ka cararayno waxaan u soconnaa maalin dhexdaasna waa sheegay niman dalkoodii hagaagsaday ayaan xoolaheenna u xaraashaynaa si aan dhahno waa isku kiindhiibne kan waa hagaajin karnaa dhallinyara hagaajisa kaas kan dhallinyarada way u kici kartaa wayna hagaajin kartaa iyo dadkao dhan oo isku hashaday kan isagaa shidaal leh kan isagaa dahab leh kan isagaa khayraad leh beera leh isagaa biri leh bad leh isagaa wax kasta dalkaani leh aan ka qayb ka noqonno isbeddelka aan duruufteenna beddelayno oo aan u beddelayno dal nolosha ku habboon oo loo soo hijrooday isaga la isku soo dhiibo waana mar dhowna saasuu lagu wadaa khatar marka waalidkii hadda inta murugada waalidkiin ka go'day lama qiyaasi karo annaga waalid baan nahay waa ognahay haddii wiilkeenna ama gabadheenna ay ay ay ba- baxsadaan oo khatar noocaasa oo aan lala ogeyn ay galaan waalidkii hurdo waa beelayaa hooyaad waa beelayaa murugou la nool yahay haddii uu sii maqlo dhaqaale uusan haysan la yidhaahdo wiilkaadii ama gabadhaadii baa la haystaa haddana la yidhaahdo gurigii yarkaa hagad ama mehraddii yarta ahayd oo aad lahayd haddana sii gadna dee laba khasaara waalidkii la isugu daray waalidkana ha loo turo berri carruur baa dhali doontiin inay idinka fakadaan qof jecel male carruurtooda waalidka ha loo turo naftiinna ha loo turo magaceenna ha loo turo soomaalinimada dalkana ha loo turo oo dalka xoogga haddii lagala cararo dee cadowga qabsanaya yaan xoogga lagala cararin dalka xoogga ha la gesho taasna taladaasna waa dhiibaynaa waa soo dhowaanaysiin sidii la sheegay saddex casho oo transitional qofkii saddexdaa casho ka badan sii raboodana waa loo fiirinayaa oo ilaa qofkii raba inuu gobollada tago sidii la sheegay tigidkiisii baa loo diyaarinayaa waxaa weeye dal iyo dad laydinka jecel yahay dhallinyaradii waxaan rabnaa fariime inaa u dirtaan kuwa hadda tegay waaba tageene oo khatarta ku jiree kuwaan khatarta hadda u bereeraya wiigan waxaan soo dhaweynay libiya boqol iyo intaasoo qofood boqol iyo lixdan iyo kow qofood oo qaybna hargeysa tagtay qaybna halkaan timid bil iyo laba bilood ka hor intaasoo kalean soo dhaweynay madagaskar shalay midadaraad bay ahayd dhallinyaro waxaa ku jirta wiil walaashiis ay doonta ku meydday oo badda ku tuuray ayaa ku jira gaajo iyo biyo labadii motoor baa fadhiistay badday dhowr iyo toban cashood ku jireen way ku way meyd dhowr iyo labaatan qofood baa meydday walaashiisaa ka mid ahayd meydkeedii uu inta qaaday ilan ma waa- waana uraysaa mana hayn karo ayuu gacantiisa inta ku qaado ku tuura badii Waa fiiri risiga waxaas fiiri naxariis daradaas fiiri iyo waxaas oo kale waxaasaa marka dhallinyaradeenni wiil iyo walaashiis wiil iyo abtigiis wiil iyo walaalkiis noo nixi mayso badduna noo nixi mayso biriguna noo nixi maayo halkaan marka aan iska imaansanno halkaan aan shaqo galno la arag waxa la arkay dhallinyarada waddamadan aad sii maraysiin shaqo ma hayaan tan halkaanaaba ka fursad fiicanba hargeysa waad aragteen si looga shaqaysto soo maaha nimanka etoobiya ka yimid soo maad arkay warshiikow soo maad arag sida hargeysa uga shaqaysanayaan guryihii iyo maqaayadihii iyo baabuurtii iyo bakaaradii iyo xoolihii kulli waa shaqaysanayaan maxay tahay wuxuu arki waayey oo annagu aan arka wuxuu arkay oo annagu aan arki weynay dalkeena inaan ka shaqaysano qofka halkaa ka yimidna uu ka shaqaysanayo shaqo way noo taallaa shaqada noo taallana waxaa ugu macaan midda dhididka meesha la tegayo oo yurub oo loo socdo kaan baa lagu xaraynaya laba boqol oo dollar waa la siinaya oo lagu siinaya sharciin lagu siinayo garantiin lama hayo laba boqoloo doolar waa ka heli karaa haddaan baddaan keliya xarigga yarka aan tuurto oo kalluunka xamar weynahan dariska nala ah haddaan kalluunka tuurto laba boqol ka badan buu soo saari karaa wiilka dhallinyarada ama gabadha dhallinyarada meesha loo socdana waxma yaalaan meesha lasii marayana waa riski dadka laga tegayana waa murgoonayaan intaasoo wiilashaas hadda webiga ku dhacay oo gabadhu ay noo sheegayso ama gabadha xabadda lagu dhufto towreyda lagu dhufto oo dhimatay hadday dalkeeda joogto gaajo uma dhimateen marka waa mahadsantihiin soo dhowaada halle aan wacyigelinta qayb ka noqon wacyigelinta dhallinyaradeenna aan qayb ka noqon duruufta sidii loo bedeli lahaa duruuftana haysata oo laga cararayo aan qayb ka noqonno dalka sidii loo hagaajin lahaa aan qayb ka noqonno nolosha waxaa nugu dhibay nimanka khawaarijta la yidhaahdo al-shabaaba ayaa in dalkii la maalgashado warshadihii shaqeeyaan beerihii shaqeeyaan ee, diidaye aan qayb ka noqono sidii la isaga xoreyn lahaa jan u noqonayaa kan haddii nimanka khawaarijtaas meesha laga saaro iyagaa dhallinyaradeenna mustaqbal seejiyey iyagaa ciidamo ajnabi inay dalkan joogaan sabab u ah waada aam, wasiirkii aa inta badneed sheegay oo aan aada ugu mahad celinayo doorka weynu arrintan uu ka qaatay wasaaradda arrimaha dibadda xafiiska madaxweynaha Een, meeshaan aam, maanta waxaad ah, waxaad ku soo noqoteen waa iskaashi qaran oo xagga dowliga ka jiray aam, iyo safiir naftiisa u huray maanta inuu goohoomyada idinsoo gooyay iyo kulli qaar oo dhalinyaro badanaa suudaan naga soo wacday ka xafiis ahaan waa wixii ugu dhibka badnaa aada inoo sheegteenna waxay ahayd ah, meeshaan ku xirannahay waa qof dowladda inuu noo imaado oo goohoomyadii iyo tikityadii maxaa la dhahaa waayo laguma soo daynayo waddan kuma soo daynayo haddaadan go home haysanin wasaaradda arrimaha dibadda bixiso iyo haddaadan tikid haysanin marka een, midna waa suu wasiirka u sheegay wacyigelintan waa waxaan idinka baryaa inaad ka qayb qaadataan dhibkii waad aragteen midaan idin sheegaa arri- arrimahan oo tahriibka ka hortagiisa iyo muddo sagaal sano dowladda uga- een, ah, aan kala shaqeeyaa markii horena een, meesha la tago lampedusa ay- ayaa meydadkii soomaalidana la dhihi jiray kaaleya ee fiiriya maxaa la dhahaa wixii soomaali ah bal in- een inoo sheega doonta inay gadoomayso ay maxaa la matoorada fadhiisanayaan waa ogyihiin yaa waxay idiin arkaan lacag meesha webiga la maraayo haddaad martiinna waa kaas haddii kaleeto dan ay idinka leeyihiin male waxa ayaga maskaxda ay ku haayaan qolooyinkan oo dadka ka ganacsado waxaa waaye lacag aan ka suubiyo laakiin ma hadday arrinta ku xumaato me naxariis ma leh waa hubaa inay ogaayeen d- markabka inuu fadhiisanayo sida marmarka qaarkood markii oo mediterraneanka iyo doomanka ayagaa dooman ka bujiyo inay middo u qaataan yaa ay markay arkaan dhib ayaga inay galayaan doontooda ay ku noqon lahaayeen libiya iyo eh, maxaa la dhahaa algeria iyo meelaha kale waa u diyaar laakiin dadka s- eh, maxaa la dhahaa een, soomaalida ayay iyo dadka kale oo afrikaanka dadka tahriibayaasha oo dhan marka markay idin dhahayaan waxaan idinka ballan qaadaynaa inaad yurub tagtid yurub markaad tagtidaad lacagta bixinee cagahaada biyo ma taabanayaan been waayo waad soo aragteen waxaa wa- ani hooyadiina waa waa dhallinyaraatihiin hooyaan maanta idiin ahay ciyaalka hadda kuwa qorsheynaya inay tahriibaan wacyigelintaas waa inaan waa inaad runta u sheegtaan maanta alxamdulilaah ilaaha mahad leh waa soo wada noqoteen qaaraa laakiin naga dhiman qaaraa maanta meydadkooda duuban a- aan aanan duugan karin taasna waa waa musiibo mideeda kaleeto suu wasiirku u sheegay wad wadamada yurub dhalinyaro ayaa maanta waxay tahay ka dhigteen anigana waxaan aaminsanahay intiinaan meesha joogto maanta haddaad iswada raacdaan wax waad maxaa la dhahaa dowladdiinaa la shaqaysan kartiin maxaa la dhahaa ciidamadaa joogo dad badan oo libiya mar hore laga soo bixiya maanta een, ciidamada ku jiro marka bailotyo ku kuwa noqdeen ciidamada sida gaarka loo tababaray qaaraa maanta sarkaala ka ah marka waxaan kusoo gabagabeynaa mar labaad inta idin soo wacdo runta u sheega waayo runta qasab waa in la sheego say tan idinka idinku dhacday aysan ugu dhicin saan maxaa la dhahaa hay-adda i o m na waa u mahad celineynaa oo tukidadiina iyo kuwili soo jira laakiin wasaaradda arrimaha dibadda iyo halyeygaas qaran oo safiirka oo maanta goohoomyada iyo idiin soo jira goohoomkas hadduu jiri lahayn maxaa la dhahaa ticketna ma jiri karin hay-adda i o m haddana maxaa la dhahaa wax yaroo reintegration package ahoo oo maxaa la dhahaa oo aad bal gacan qabsina waa la idiin soo sheegi doonaa aad iyo aad waxaan ugu mahad celinaa wasiir fiqi oo gaar ahaan leadershipkiisa iyo dadaalkiisa maanta ilaa ay halkan la keenay iyo madaxweynaha oo arinta xasan sheekh maxamuud ergeygiisa aan ahay oo arrimahan aada uga damqado hadda inala socdo hadda aan hadloono marka dhaalinyaro mar labaad mar iga ballan qaada qabyo waxba ma idinka ahan qofkii noqdana tii maanta aada soo aragteen le u dambeyso marka naga ballan qaada waddankiina inaad joogaysiin mar labaadna soo dhowaada waana mahadsantiin
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdixakiin raabi waxaan u mahad celinayaa oo ugu horeysiinayaa wasiirka wasiirka arrimaha dibadda wasiir fiqi iyo madaxda kale ee fadhida oo dhan dhammaanteed waxaan kaloo u mahadnaqayaa dee si guud dowladda federaalka soomaaliya madaxweyne ugu horeeya xasan sheekh maxamuud wasiirka mar labaad baan u mahadnaqayaa hawshaa iyo dee waxaa uu dhammaantayo sidaa uu dalkii uga qayb qaatay kusoo celinta inaanu dalkayga hooyada aan dib ugu soo noqono wasaaradda dhan baan u mahadnaqayaa insha allah cid waliba intii ay ka geysatay oo wasiirku uga horeeyo safaaradda suudaan uu safiirka halkaa cusub uu joogana aada iyo aad baan isna ugu mahadnaqanaa in badan buu nagala shaqeeyey muddo badan baanu halkaa joognay dhalinyaro badan oo kala quban oo rag leh oo dumar leh oo dad waaweyn leh dad yaryar leh oo qaar xanuustay leh oo qaar dhibaatooyin badan ku dhacay sidaa imika wasiir suubadda uu goobjooga u yahay horena ugu warkahayey meesha dhibaato badan baa ka jirta dhalinyarada soomaaliyeed iyo dhalinyarada de weliba yaryarna aada uma oga waxaa halkaa ka jira waan uga digayaa anigu imika dhalinyarada ragga waaweyn baan de malaa ku jira inta halkan iskugu timi waxaan leeyahay halkaa iyo waddada ayaan la isku maray waddada dhibaato badan baa ka jirta waddada dhibaato badan baa ka jirta yaan la isku marin wax laga soo faa'iidayaana ma jirto meesha lagu socdana wax dee adigu waxaa ku dhaanta adigoo dalkaaga ka shaqaysta wasiirka waan u mahadnaqayaa dowladda madaxweynaha madaxda kale ee halkan isugu timi dhalinyaradana waa ugu digaya aad iyo aad baan idin salaamay wasiir horta alxamdulilahi rabbilcaalamiin marka ugu horeysa ilaahay baa mahad iskale waxaan halkaan baa qudirayaa dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan waxaan leeyahay dhallinyaro taari ma jirto wadankiina meel inii dhaanta ma lahan madaxdiina maqla hooyooyinkiina maqla waaridiintiina maqla kulli dhammaan maqla ani markii la igu yidhi safiirkayga aan helay baan xorriyad helay maalinta aan tegay ilaa hadda waxaa la iigu yeerayey soomaali layguma yeerin magacii hooyaday magacii aabbahay mar walba waxaa la i dhahayay soomaali soomaali soomaali soomaali baanuna meel walba aan joogna ilaahay ana xifdiyo qabiilkayga waa soomaali dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed waana i arkaysaan waana i maqlaysaan dhallinyaro kuwa jooga meel walba meel walba aad joogtaan tahriib ma jirto waxa ku gumaysanaya waa xabashi waa soodaan kulli way ku gumaysanaya waxaan iga codsanaya marka meel walba aad joogtaan dhallinyaro dhalinyaro inaad iska disaan tahriibta safiirkan waan ku mahad celinaya hooy waan idin mahad celinaya dhammaantiin kulli waan idin mahad celinaya madaxweynahayga waan u mahad celinaya dhammaan ummadda soomaaliya meel way joogto dhan waan u mahad celinaya wuu qorxiyo aad baa mahadsantahay safiir axmed way garanayaa aad baa mahadsantahay horta alxamdulilahi rabbilcaalamiin marka ugu horeysa ilaahay baa mahad iska leh waxaan halkaan baa qudirayaa dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan waxaan leeyahay dhallinyaro taari ma jirto wadankiina meel inii dhaanta ma lahan madaxdiina maqla hooyooyinkiina maqla waaridiintiina maqla kulli dhammaan maqla ani markii la igu yidhi safiirkayga aan helay baan xorriyad helay maalinta aan tegay ilaa hadda waxaa la iigu yeerayey soomaali layguma yeerin magacii hooyaday magacii aabbahay mar walba waxaa la idhahayay soomaali soomaali soomaali soomaali baanu nahay meel walba aan joogna ilaahay hana xifdiyo qabiilkayga waa soomaali dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed waana i arkaysaan waana i maqlaysaan dhallinyaro kuwa jooga meel walba meel walba aad joogtaan tahriib ma jirto waxa ku gumaysanaya waa xabashi waa soodaan kulli way ku gumaysanaya waxaan iga codsanaya marka meel walba aad joogtaan dhalinyaro dhalinyaro inaad iska disaan tahriibta safiirkan waan ku mahad celinaya hooy waan idin mahad celinaya dhammaantiin kulli waan idin mahad celinaya madaxweynahayga waan u mahad celinaya dhammaan ummadda soomaaliya meel wad joogto dhan waan u mahad celinaya kuu qorxiyo aad baa umahadsantahay safiir axmed way garanayaa aad baa umahadsantahay Ee, dhallinyarada waxaan leeyahay hooy kusoo dhowaada magaaladan waa caasimadda ummadda soomaaliyeed waxaad joogtaan waa gurigiinnii meel walbaad ka timaadeen gaarisa hargeysa burco boorame garoowe boosaaso soo ma iyo xamar laascaano buuhood wax noo dhiman male Een, waa waa fahmi karnaa waxa sababay waxay ahayd duruufaha iyo colaadaha ee, iyo dhibaatada annaga gacanteenaan isugu geysanay laakiin maama waxaan rabaa inaan idiin sheego ee, ma dareemi kartaan xilligan hooyadiin ama aabbihiin quluubtooda waxay ku sugan yihiin waxaa laga yaabaa qaarkood in lagu cadaadiyo markay aragto ilmaheediioo la garaacayo guriga ay ku hooyanayso inay iibiso siduu wasiirku u sheegay amay dayn raadiso laga yaabo inaad ku baxday waxoolo hooyadaa aad ku qasabto ku cadaadisay qaarkood iyadoon ogeyn ay baxaan qaarna waalidka ogay baxaan ay ku qasbaayaan inay wadanka isaga tagaan adduunka meel walba qof walboo dunida ku nool waxa annaga naga maqan waxa la dhaho wadaniyadda ayaa ka maqan dhallinyaradeenna dembina kuma lihidiin sababtoo ah dalkan waxaa burburiyey aabbayaasheenii waxaa burburiyey qabiil waxaa burburiyey reer hebel maaha waa four point five-ka iyo qabyaaladda waxa meeshaasna dhigay marka buuggii midoobaa dhexalkiisiiyaan maanta horta haysanaa dalkeennii dowladdii duntay maanta waa alxamdulilah waxaan joognaa in wasaaraddii arrimaha dibadda xafiiskii madaxweynaha hay-adihii caalamka oo ayna caawinayeen sida i o m t iyo hay-adaha kale oo dhan in safiir soomaaliyeed oo kusimo ah uu u bareero inuu intuu tago baddaas iyo meesha aragteen uu jeexo uu dukumenti ka keeno iskama imaanin wasiirka iska leh ammaantaas sababtoo ah dareenka een, waxa qofka bini aadanka ah fishinkiisaa laga garan karaa wasiir waa aragtidaada iyo qorshahaaga siyaasadeed waxaanan isleeyahay waxaan ku- annaga haweenka haddaan nahay waa ku diirsanay maalin dhaweed waa aragnay madagaskar waa aragnay haddana waan aragnay in doomihii kuwii ku baaba'ay hambadii hambadiina naloo keeno kuwii duurka ku xirxirnaayo maanta waa tana waljeraa lagu riixayaa in la keeno ilaahay weyna ka sokow xukuumaddaan u mahad celinaynaa ra-iisul wasaaraha danqaran xukuumaddiisa madaxweynaha dalka soomaaliya ee dhan walba ka dhisaaya dhallinyarada haddaa garan weydaan maanta meeshaan joogno hooyo birita meeshaan ku soconno ma garanaysaan waxaa idin dhasha hooyo hooyada meel unbaa go-aysa aad ayaan u murugaysannahay anigaa qalbigay daadanaya maxaa u malaynaysaan hooyadiin hooyada ilmaheeda weli la ka waran idinkii noloshaaba maanta laydinku keenay duruufaha aad ka cabanaysaan soo ma ogidiin marka ilaahay hooyada caloosheeda makaanka hooyada alla idinku abuuray irsaaqadiinna in la qoray xabadda qubuska haddaa cuntaan iyo meeshaa ku dhimanaysid intaa maraysid waa wax qoran tan cashar ha idiin noqoto ma jiraa ma idinku jiraa qof ku fakaraya inuu dib u laabto ma idinku jiraa hooyo ma idinku jiraa dalkiina soo ma joogaysaan wax idin dhaama miyaad aragteen in maantay etoobiya ay maaragtay badaha iyo webiyada nagu ridaan oo dhallinyaradeeni maaragtay libiya lagu haysto oo magafa haysto ilaaha idinku dhaariyey ka warrama nimanka soomaalida ee ka ganacsanaya caruurteenna ee cadowgeenna heshiiska la-ah ee badda ku daadiyey kuwa ayagoo nool badda ku dhacay gabadha midida lagu dhuftay dariiqa midda ku dhimatay tan la kufsanayo oo fal- tacadiyada loo geysanayo soo murugo maaha hooyo hooyo waxbaa barateena waxbarta wadamada a u ordaysaan waxba ma yaalaan annagaa naloo soo shaqotagaa mar dhow wiilashii soomaaliyeedaa dalaayado ku daadanayo raaskambooni jooga khawaariijta iyo cadowgana waa la dagaalamaynaa madaxda qarankana waxaan ka codsanaynaa in sida dibka l- wax walba dibdhiska loogu samaynayo mudane wasiir haddii warshadihii la kiciyo oo dadkan ay helaan xirfaday ku shaqaystaan shaqo abuur ay helaan wadankooda ay imaansan lahaayeen laakiin mid tahriibay ama dhibaato kale ku maray ayaa wuxuu istaagayaa meel dhuluu salayn isku soo sawiraa war dhaldhalaalka melin anigu wadanka ingiriiskaan ka yimid shan iyo toban sanoo lasoo dhaafay magaalada muqdishoan jooga baasaboorka ingiriiskaana laba maraan ku dhoofay uma baahan inaan dhoofo wadankaygaan jeclahay caruurtaydan ka soo tegey waxaan uga soo tegay inaan carruurta soomaaliyeed aan caawiyo markaan kuweygii aan waxbaray koriyey guursadeen nafteenna waxaan u qadimayno ayagiyaan keeno halkaan ka shaqayn halkaanay ku guursadeen gabdhahayga maxay tahay sababtaan uga soo tegey inaanan halkaas aanaan joogin annagu ma lihin baabuur xunaa la wadanayaa waa depression dadkaad aragteen ee idin wadaayo waa dad mentally u xanuunsan ma caafimaad qabaan carruurtii xabsiyaday galeen waa kariminaal carruurteenna lugahay ka xiran yihiin shalay waxaan daawanayay hooyo ilmo yaroo oo maaragtay disaybala haysata lugtana birta ay uga xiran tahay ayadaa ayadaa gurigeedii maxbuus ku tahay marka ilmihii waa gangis waa daraag dil maanta carruurta soomaalida ayagaa isdilaan hooyo sankay durteen dhagahay durteen wiilasheenni xabsiyaday ku jiraan xaggeen aadaynaa markaa haweenka soomaaliyeed xaggee u furan hooyo haddaad tahriibtid hooyo annaga dhankay durteen dhagahay durteen wiilasheenni xabsiyaday ku jiraan xaggeen aadaynaa markaa haweenka soomaaliyeed xaggee u furan hooyo haddaad tahriibtid hooyo annaga dhibaatay nugu tahay marka hooyo ha tahriibinina dhulka annagaa iska leh webigaan leenahay badaan haysanaa nimcaan haysanaa hawadeenna keliya hooyo lama helo hadda haddaa halkaas ka baxdaan ood bannaanka jiifataan waa wada noolaanaysaan marka waxaa naloo diidan yahay inteenaan bal fiiriya meelaha aan ka kala nimid hal faamin aan hadananahay hooyo wasiirka meeqa saacadooduu fadhiyey diyaaradda hawada intay kusoo jirtay intuu idiin fadhiyey ma dhihin ha loo diro qof kale ma dhihin asagii wasiirka dhammaa ayaa idiin fadhiya intee cadowga siyaasadda inuu ku dagaalamay waajib ku tahay inuu aado siyaasaddiisay ka mid tahay in dadka dhibaataysan la soo celiyo waxaan u mahad celinayaa qof walba oo gacan ka geysatay in caruurteenna nalagu soo simo wasiir annagu haweenaan nahay afar iyo soddon sannadood ayaan waxaan taaganaha bayla waa dhibtoonnay waan murugoonnay markaasaa siyaasi intuu inta istaago wuxuu leeyahay waxa la qabanayo waxaas waxba kama jiraan hooye siyaasi dan la ha dhegaysanina hooye midka idin tahriibinaya ha dhegaysanina hooye midka qabiilka reer hebelna dhahaya ha dhegaysanina dhammaanteen hal qoysaana qarankaan leenna calankaasaana mideeya buluuga kanaa nugu filan kaas waxaan ahayn miyaa idin deeqa nagaba daaya gobolaysiga iyo hebelkaanna aan isaga nimaadno ma ogolaan karnaba dalkeenna hore u socday maantay dalka doorashaa ka dhacayso berito wasiir fiq hadduu halkaan soo istaago tartamaayo wuxuu ku shaqaysto ummadda u qabtay ayaa lagu dooranayaa maynan hayn ninka raba inuu halkaan inta fadhiista yidhaahdo wax u dhan male iyo wax meel loo socdo male war waa garanaynaa meeshaan u soconno waan naqaanaa meeshaan ka nimid waan iscunnay waan isdilnay waan baabaanay waan dhibtoonnay waan barakacnay waan murugoonnay baddaan naqaada xaggeen noo dhiman marka waxaa maanta noo dhiman united inaan noqonno oon dhaahno waan awoodnaa waddankeen inaan badbaadsanno na looma yeerinaayo soomaaliya gaajo taallaa dunida dhereg taallaa wax yaalla male saacad haddaa ku seexato halkaas xabad qaraad cunto cad kugu filan hooyo haddaad cuntid xabad moose kugu filan hooyo cambihii iyo isbaandhayska isbarmuutadaas seekada cambaha hadda laydiin keenay dunida lagama helo yaa naloo sheegin marka waddankeenna aan joogno hooyo ha tahriibin hooyo dalkiina jeclaada hooyo waddanka ka shaqaysta hooyo reer hebel iska daaya hooyo qabaaladda aan ka guurno hooyo waddanka aan dhisano waan awoodnahay dalka aan dhisano dalkeenna cid kasta oo damaaci kaga jiro waa kuwan kuwii difaaci lahaa ilaahan idinku dhaariyey waxaa la rabaa isgoyska sanco iyo beexaani iyo hargeysa iyo boorame inta u dhaxayso iyo boosaaso etoobiyaankii iyo oromadii timid inay baabuurta baalashlo ka noqdaan oo adiga kabihii maaragtay ku waxeeyaan ayaguna ay yimaadaan idina badda a ku daadataan kaas aqli miya waa waddankiina aan u harno ma ogolaan karnaa ma ka yeelayno cid kastaba isma dhiibayno mana isdhiibi doonno waddanka annagaa iskale dalka annagaa iskale dadkiisuna waa annaga waana mahadsantihiin haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo waana lama huraane hagarley wax ugu qabo waana lama huraane hagarley wax ugu qabo hantiyey macaan waa midaan hooy laga odhan ey helayoy dalkii
abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil gruub adigoo isticmaalaya ablikhethonka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada
baaquli boy waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xaduud lahayn
wax bii ka bilowda xuduud aan lahayn waa beel iyo boqor kubadda cagta beel iyo bidix iyo midig buu waddan iska dhalin ma laban shanta qaar adduunku ka dhaliyay ma aha lugta beele ee waa premier masterka ay sorry waygaan soo baxday iska ilow xuduudaha ku adeego premier masterka goob kasta oo aad dunida ka joogto khidmad la'aan
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaa xidig toddoba labo afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacago badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socon kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeega deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la ysugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaano hantidaad degataa horarkaa ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgan dheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heegan hadafkaagu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo allow balaayo ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu sakhiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba ku anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaayee simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkii siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socdaee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada kusii bilalka kusii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeegga ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaara sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahabshiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
dee amaa taqaan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhamays sax adeega dhamays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof samteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
dunida maanta waxaan marar badan dooranaynaa waxa noo sahlan halkii aan ka dooran lahayn tayada laakiin markii ay timaado cuntooyinka aan cunno ama daawooyinka aan qaadanno khataruhu waa ka sarreeyaan sida aan malaynayno cuntooyinka daawooyinka iyo alaabaha ay tayadoodu hooseyso waxay leeyihiin cawaaqib caafimaad oo daran oo saameeya jirkeenna iyo bulshadeenna ganacsato waxaa la soo gaaray wakhtigii aan u istaagi lahayn joojinta in dalka la soo geliyo alaabaha aan tayada lahayn macaamiishaadu waxay kugu tiirsan yihiin caafimaadkooda iyo badqabkooda muwaadin ka digtoonow oo mar walba iska hubi maadooyinka ilaha iyo tayada waxaad iibsanayso xusuusnow adiga ayaa awood u leh in aad doorato ikhtiyaaro caafimaad leh haddii aad aragto cunto cabitaan ama daawooyin tayadoodu liidata kusoo wargeli hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed aanu wada istaagno hubinta tayada cuntada iyo guud ahaan alaabaha waxaan si wadajir ah u dhisi karnaa mustaqbal caafimaad haddii aad hesho macluumaad intaan ka dheeriya waxaad ku diri kartaa ama wici kartaa kool sentarka lambarka gaaban ee labaatan laba labo
saakay oo ay taariikhdu ku beegan tahay sagaalkii disembar laba kun afar iyo labaatan waa maalin taariikh leh oo nooga duwan maalmihiina soo maray waa maalin aan isugu hambalyeynayno dallacsiinta ay dalleceen ciidanka ilaalada deegaanka oo aan islaahi u ka dhawaajiyey taliya carabow sabenadan ma aysan dhicin ciidan intaa la eg oo dallaco oo sarreeyo guuto oo ugu sarreeyo xidiglana ugu hooseeyo taas waxay ku tusaysaa ciidanka ahmiyadda uu leeyahay dalkan iyo dadkan intaba ciidamada ilaalada deegaanka magaca ay wataan ayaa wuxuu yahay magac aada iyo aada u qiimo badan waxaan aada iyo aada ugu mahad celinaynaa markii uu isoo gudbiyey taliyaha ciidamada oo aan u geeyey madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya runtii markaan jeedaalinay madaxweynuhu waa soo dhoweeyey marka ninkii ku darajeeyo ninkii ku xurmeeyo mar kasta wuxuu kaa mudan yahay xurmuu kaa mudan yahay iyo ha noolaaduu kaa mudan yahay xilligii kacaanka duqowdanaa joogi jirtee waxaa waaye ha noolaado soomaali ha noolaatee bal ha noolaadaha lagu jiri jiray marka madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne waa ku mahadsan tahay sida aada iigu darajaysay inaan dalabkii aan kuu keenay aada iga aqbasho oo maanta aadnala aada nala qaybsato farxaddaani aan saakay isugu hambalyaynayno madaxweyne waxaan leenahay waa ku mahadsantah maxaa yeelay xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa man lam yashkur innaasa laa yashkur illaah qofkaan dadka ku shukrin ilaahayna kuma shukriyo marka waxaan leenahay mahadda ilaahay ka sukoow waxaa iska leh intii ka shaqaysa qofkii soo qoray qofkii soo gudbiyey qofkii ka daba tegey qofkii geeyey qofkii ku soo dhiftay qofkii soo qaaday intaba waa wada mahadsan yihiin taas waxaa la iska rabaa marka soomaalidu dadku waxay dhihi jireen ciidamada munishibiyaa la yidhaahdaaho korneel ma dhaafaanay dhihi jireen laakiin maanta sarreeyo guuta carabow oo hadda kadib ragga asxaabtiisa ah oo taliyayaasha ah markay soo garab istaagaan uusan dhinaciisa fiirfiiri doonin oo asna garbiisa u buuxaan waxaan is leeyahay guulay noota aniga runtii kalkaygii dhawaay markii aan joogana waxaan aada isugu dayaayay ciidankaynu inay u ekaadaan ciidanka dowladda federaalka soomaaliya inay u ekaadaan hadday ahaa leheeday libiska hadday ahaa leheeday gaawaarida hadday ahaa leheeday habmaamuuska hadday ahaa leheeday dhaqaaqooda iyo shaqadooda inay ciidan maxaa yeele dad waxaad ba arkaysaaba anba idin u aqooninba ciidankan ciidan baan u aqoonin u qabo dad bareebadoo shacab ah iska caadi ah laakiin markuu sareeyo guuta maanta u arka genaraal garabkiisa taagan waxaan is leeyahay xoogaa sidii hore waa laga soo dhawaayaa waxaa noo suuro gashay oad ogsoontihiin inaan ciidan cusub aan qorno oo ilaa laba boqol oo gaaraayo waxaan filayaa sidii dib dowladdu ay ugu soo maaragtay hanatay ay maaragtay loo loo maaragtay ay isdabajoogi dowladdii federa dowladdii dhexe ama dowladdii federaalkaba aan dhahnee wixii ka dambeeyey muddooyinkii dambe oo dhan ciidan intaas la eg inaan la qorinaan u malaynayaa oo aan ciidanka lagu soo biirinin ilaa laba boqol ciidan gaaraayo taasna waxay noo aheeday guul iyo darajay noo aheeday maantan inaan afartan iyo shan asgari oo ciidamada ilaala deegaanka ka mid ah inay dallacaan waxaan is leeyahay waa guul aan la ilaabi karaynin waa mahadsantihiin waxaan rabnaa haddii ilaah yidhaahdo sidaba aan maanta ugu faraxsanahay dallacaaddiinna in shaqadiinnana loo mahadiyo ayaan rajaynaynaa haddii ilaah yidhaahdo inaad maaragtay mar kastaba haddii aada libiskaaga iyo muuqaalkaaga hadduu qaldan yahay waad dareemi kartaa garaaddo kastoo garbahaaga saaran macno yeela maaya laakiin markaad adiga ishagaajiso oo aad iska dhigta ciidan isu ekaysiiso oo aada libiskaaga qurxiso oo aad muuqaalkaaga qurxiso oo aad maaragtay adiga saad iska dhigtaad noqonaysaa soomaalida waxay tidhaahdaa laxdu shilinkay isdhigtaa lagu gowracaa la yidhaahdaa waxaad iska dhigtaad u ekaata aada u ekaanaysaa shac dadkuna waa markhaati waxaa la rabaa qofka mas-uuliyadaa saarayso xidigtu mas-uuliyaday ku saaraysaa kormeeruhu mas-uuliyaduu ku saarayaa korneelkuna mas-uuliyaduu ku saarayaa kabtankuna mas-uuliyaduu ku saarayaa mid kastaba intay kula eg tahay ayay mas-uuliyadaaduna la eg tahay markii laga soo tago caqligii iyo cilmigii iyo maskaxdii iyo mas-uuliyadahoodii markii laga soo tago iyo shaqadii laftirkeeda ayaa waxaad mas-uuliyad ku saaraayo waxa garabkaaga saaran ayaa mas-uuliyad ku saaraayo waxaan rabnaa akhyaaray in laysu ekaysiiyo mas-uuliyadana saaran dad guda kale inaan u ekaanaa nagala rabaa haddii ilaah yidhaahdo waa mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaad waan inkaaga ma- waan idinkugu ambalaynayaa saakay saaka sagaalka disembar aynu soo dhaaftay laba kun saddex iyo labaatankii saaka laba kun labaatan iyo afartii sagaalka disembar way inooga duwanta haddii ilaah yidhaahdo waxaana rajaynaynaa isugu ambalaya horumar iyo barwaaqo waxaan kaloon ilaahay ka baryaynaa dalkayna inuu istiqraar amniga noo siiyo deganaan amniga inuuna siiyo deganaansho siyaasadeed inuuna siiyo mid maaliyadeed inuuna siiyo in dalkayna ilaahay uu noo dejiyo dalkayna iyo dadkayna in ilaahay uu isbaro dadkuna ay noqdaan dad soomaaliyeed oo soomaalinimadu ay deeqdo ilaahay hanaga wada dhigaan leenahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ma doonaysaa daryeel caafimaad oo dibadda ah shirkadda isbitaalada ajibadem oo ah hogaanka shirkadaha bixiya adeegyada daryeelka caafimaad ee dalka turkiga ayaa kuu diyaarisay adeeg cul ah kaas oo ay ku taageerayso bukaanada ajaanibta ah ee qaba baahiyaha caafimaad waxaad isbitaalada ajibadem ka helaysaa adeeg daryeel caafimaad oo tayo sare leh ugana wacan tahay qalabka tiknolojiyadda casriga ah iyo dhakhaatiir adduunka laga yaqaan oo u leh khibrad sare baarista iyo daweynta cudurrada sida kansarka bedelidda kelyaha iyo beerka qaliimada maskaxda quridda xididada wadnaha daweynta dhalmo la-aanta iyo kuwo kale la soo xiriir wakiilka rasmiga ah ee jibaadam u jooga muqdisho mudane xamse cumar si aad u hesho talabixin dhakhtar oo wadata qiimeynta qarashka kaaga baxaya daweyntaada ka hor intaadan soo safrin iyo sidoo kale caawimaada soo saarista fiisaha kireynta hotel kugu habboon magaalo joogaaga iyo diyaarinta turjumaan soomaali ah oo kaa caawiya muddada aad safarka daryeelka caafimaad u joogto dalka turkiga kala xiriir xamse cumar hadda eber lix hal hal toban iyo saddex siddeetan iyo afar lixdan iyo shan ama eber lix hal shan lixdan soddon iyo saddex sagaashan iyo sagaal shirkadda daryeelka caafimaad caafimaad ee ajbaadan waa barta cusub ee baahidaada helidda daaweynta caafimaad
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxay inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaxo tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaankii qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarketyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaankii qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faahfaahintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
intaay in ka badan ba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka
dahabku weliba waa maal qof walbana weliba uu iska dadaalaya helowshay biyodasaanina nafta daawadiya uu dasaani qof dhamaya naftis degaasee sharidiisa raaxa dareeme dasaaniya leeray wala dalkiyaal dhanku duwinyina biyo dhammaantiyo shirkado dalkaana iyo hay-ado dadaalow ido iyo dugsiyada mayka waayo biyo dasaani nafalba dalbadaasa biyo walba dasaani oo dheh wali kale isku dhaaf dasaani biyo dasaani waliba waa biyo aanka ee adduunka si isku mid ena lanku isticmaalo qaarada yurub sida afrika afrika iyone ameerika iyo ontiyow hankubana warshada luhubiyow waltarsho weliba siroogta ee kormeer lunkusuubiyow ontiyo yaalan goobo ganacsiga biyo desani weliba waa biyoonka tayda fayla weliba noocyo shal duwan leh welibana ku mid aha desani watarkii hore aad araga jartay oo haddii la kordhi desani limon desani strawberry oo dhadhanshaada ka heli doonta biyo desani weliba aad ka heli doontay goob kasta oo ganacsi weliba warsoo saarka shirkadda u b c coca cola shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshay naga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkeenna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro xofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha